magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay soo bandhigis wax soo saarka soomaaliya kaasi oo qayb ka ah mashruuc ay maalgeliso hay-adda kaalmada u qaabilsan maraykanka ee u s aid warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh mashruucan oo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka ayaa hay-adda geel oo ay maalgeliso hay-adda u s aid waxay maanta ka furtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed xubno ka socday hay-adaha samafalka iyo xarumaha maalgashiga iyo kuwa ganacsiga ayaa ka qayb galay bandhigga wax soo saarka dalka waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa qudaarta noocyadeeda kala duwan cuntooyinka dalka sida haruurka galleyda digirta sisinta iyo kuwo kale waxaa sidoo kale lasoo bandhigay hilibka noocyadiisa kala duwan oo digaaga iyo kalluunka ay ka mid ahaayeen hay-adda geel oo ay u s aid maalgeliso ayaa mas-uuliyiinteedu waxay sheegeen in mashruucan maanta ay daahfuraan loogu talagalay sidii isku filnaansho dhanka dhaqaalaha loo gaari lahaa iyagoo weliba intaasi ku daray inay saacidi doonaan ganacsatada yaryar si loo kobciyo dhaqaalahooda dhaktar ibraahim dhaqane ayaa ka hadlaya maanta madashaan waxaan isugu nimid shirkan oo taytalkiisu uu yahay ama magaciisu haldhigiisu yahay xoojinta u adkaysiga afooyinka iyadoo la isticmaalayo horumarinta suuqa suuqgeynta qaabka horumarinta suuqgeynta ee uu wado mashruuca geel mashruuca geel waxaa weeyaan mashruuc xoojinta ganacsiga shaqo abuurka iyo ilanololeedka u s aidka ayaa maalgeliya wuxuu toos ula shaqeeyaa ganacsatada inuu kobciyo tayada iyo wax soo saarka si loo helo wax soo saar caalamka la tartami karo oo dibadda la geeyo sidoo kale waxaan mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii soo bandhigay wax soo saarka bismi illahi raxmaan raxiim doctor qaalib axmed cali inta badan waxyaabaha anaga aan shirkadeenna oo soo saarta abuurada kala duwan bandhigan maanta aan kaga soo qayb galnay magaalada baydhabo magaaladana oo ah magaalo xagga beeraha aad ugu fiican islamarkaana ah resilian areaska meelaha lagu tilmaamo baay iyo bakool taasoo productionkeena ay khusayso arrimaha sargamka ama ama masagada maadaama noocyo badan oo qualitigiisa aad u sareeya aan soo saarnay oo loogu talagalay abuur ahaan marka taasoo uu aan aad ugula wada shaqayno hay-addan geel u s aid project ahaan taasoon ugu talagalnay in lagu hormarin lagu horumariyo dadka deegaankana qaabka ay ugu hortegi lahaayeen maadaama adkaysi badan ay u yeesheen arrimihii abaaraha iyo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay magaaga imaylare daawudsha cabdiraxmaan lere gobolkan waxaan ka bandhignay qudaar iyo qalab iyo ha ka bandhignay qudaartaasay saddex meeloodana shalkoyti meelmaylare iyo xaabari lere tuulo xaabari lere tuulo daahiro lere tuulona toosweyne lere sadidaasay tuulo iyo qudaartaasay ku shaalshaagnay qudaarta nooyadeesha faraca badanyi kan ambagiyo kan sihey korootu anta may taale kabsar cadeenga taal lindhinaanga taal bambeelmo bo'or aanuuni iyo aad kii aadka la raay barbarooni isbaandhees anaga fiisan company aan dhahaa waxaan keenay alaabadan waxaan anaga ku shaqa leen waxa la dhaho abuurada abuuradaasoo ah waxyaabaha la cuno iyo waxyaabaha qudaarta aan samaynaa marka maadaama oo khubro waxaa nagu jirto oo dareentay in abuurka waddanka in la tayeeyo marka waxaan samaynaa wax la yidhaahdo waxaan kala soconaa abuuradii wixii abuurmi kala tijaabaan marsiinaa germination test wixii soo bixi karo aan waxaan ka iibinaa beeralayda waxyaabihii lasoo bandhigay waxaa kaloo ka mid ahaa kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo hilib karsanaa magacaygu waa axmed maxamed axmed axmed dalab baa laygu magacaaba waxaan ku socdaa shirkadda yidhaahdo agfish oo waxaa loo soo gaabiya waa aflahaare aan group fisheries oo muqdisho saldhigeedu yahay garowe xarun ku leh hadda baydhabo waxaan keennay waxaa weeye soo bandhigistan wax soo saarka dalka lasoo bandhigayo baan annaguna qayb ka nahay oo weliba waxaan ka nahay qaybta oo kalluumaysiga oo barnaamijkan geel oo uu taageero u s aid kalluunka hadda aan meeshan kusoo bandhignay mid waa waxaa la yidhahdaa shiiraan af soomaaliga halkan looga yaqaano midna waa yumbi laakiin yumbi waa kingfish waa ka ugu sarreeyo macni kalluumaadka kalluumaadka aadka loo isticmaalo oo dalka gudihiisa magacayga waa sumaynuur cabdi waxaa u joognaa maanta bandhig ay ku qabanaysa hay-adda geel gobolka baay magaalada magaala madaxiis baydhabo annaga waxaa kusoo bandhigaynaa oo kaga qayb galaynaa wadani foodis oo samayso oodkaca iyo timirta magaalada muqdishoa kaga nimid waxaa bandhigaan kaga qaybgalaynaa inaan soo bandhigno waxyaabaha laga hadlayan waxaa kamid a resiliencyga iyo dib usoo kabashada iyo waxyaabahaas in laga baxo marka businesskeenna wuxuu qayb ka yahay resiliencygaas laga hadlaayo inay soomaaliya dib u kabasho iyo ganacsigeeda kor uu u kaco marka waxaan kaga qaybgalaynaa barodhaktigaas maanta wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed axmed madoobe nuunow axmed baashi oo isna madasha furitaanka ka hadlay ayaa sheegay haddii la rabo in koonfur galbeed la horumariyo inay lagama maarmaan tahay in kor loo qaado wax soo saarka koonfur galbeed
aniga shakhsiyan waxaan ogahay oo aaminsanahay haddii ay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan koonfur galbeed haddii la rabo in wax laga bedelo xaaladda dhaqaalo xaaladda amni iyo xaaladda shaq abuur waxaa loo baahan yahay ugu muhiimsan waxaa waaya in la horumariyo waxa loogu yeero productive sector of the economy oo ah wax soo saarka in kor loo qaado mashruucan waa kii ugu horreeyey noociisa oo hay-adda u s aid ay ka fuliso magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed horey waxaa mashruucan looga soo fuliyey deegaanada maamulka puntland mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo